bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun aniga oo aada uga tiiraanyeysan kana murugaysan waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa shilkii xanuunka badnaa oo argagixisadu shalayta ay ka geysatay magaalada xamar arrintaasi aad bay ii taabatay waana arrin ummadda soomaaliyeed oo dhan dareenka anle aan ay i gaarsiisay iyo ka badanba wada gaarsiisay waxaan tacsi u dirahayaa dhama dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan qoysaskii ay ka baxeen dadkii shilkaas waxshinimada ah ku geeriyooday waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed waktigan adag oo cadowgu meelaha ugu jilicsan iyo meelaha ugu dhibka badan uu ummadda soomaaliyeed ku dhufanayo in la muujiyo isku duubnaansho in la muujiyo dareen qaran in waxyaabaha kaloo dhan gees inta layska dhigo laysugu tago sidii amniga loo xasilin lahaa ummadda soomaaliyeedna dowladnimada ay u baahan tahay oo dhibta badan loo soo maray oo taariikhdan garanayna loo soo maray loo xaslan lahaa waxaan mar labaad kusoo celinahayaa tacsida ilaahayna waxaan uga baryahayaa ummadda soomaaliyeed dhammaanteenna aan ka baryaynaa marxaladan adag oo wada jirka in looga gudbo u baahan in ilaahay noo fududeeyo sidii aynu uga gudbi lahayn aamiin waa mahadsanti